maamulka degmada guuraceel iyona taliska ciidanka booliiska degmada sayti iyo kulana gaadadeen bulshada ka dhagan deegaanka baliciil oo hooseedo degmada guuraceel weliba lunkuwada hadalay amnigiiyona nabadda anasosadii lunkuwada shageeyay lahaya saasoo kale kulanka waliba lakawada hadalay ee gooyowka geedata iyo inhano sharci dare gudoomiye ku-xigeenka degmada guuraceel shaafici jaamac cabdi iyo sheegay in dadka deegaanka lanku aqbalo korna inyo dhuul iyo sigoone aan la-ayn anjarna islamarkaasaytiniyo deganaadeen oo shileediya ilaa mar damba boolisiga nooga yaallaa waxa weeyaan ama sharciyadda nooga taallaa meel ka baxsan magaalada wax ka fog shan kilomitr otomaatikal cid milki sheegan kartaa inaysan jir cid milki sheegataa oo ayadii ku soo laabane sida ay ku milkideen ayadaa la rabaa inay qeexdo wax milki ah cid laga aqbalaayo qofkii baraag yeesha baraagtiisa waa la yaqaan inta laagta salaankeeda iyo inta yartoo ariga loogu hor waa la yaqaanaa qofka guri degan xerada ariga ahoo ariga ugu xaroodaan iyo meesha ilmuhu u sexdaana waa la yaqaanaa intaas wax ka dheeri ah cid laga aqbalaayo oo maamulka gurceel uu raallig u noqonayo ma jirto waxaanaan aqbali doonin in abaartidee meeshii aan deganaa jiray markaan aaranka ka guuro ciiddee soonaq raacda ma degi karto annagaa iskale in la yidhaahdo waxaas waa fasahaad dhaqankii soomaalida ka mid maahayn shuruucda qawaaniinka ahoo lagu dhaqmaahona ka mid maahan waxaan rabnaa in dhexdiinna aad nabadda ka shaqaysaan oo aad qolo walba ahbo qolada kale ay u naxariisato maanta qofkaan markuu meel dego birri waa laashaka wuu ka guurayaa markuu ka guuro deg haddaad u baahanta laakiin berri markaas adiga aada deganayn inaad tidhaahdo boos celisaan ka dhigana oo aad tidhaahdo meelaan samayna waa dhibaatadeedaeleed taas marka waxaan idinka rabnaa in aad iska ilaalisaan taliska ciidanka booliiska degmada guuraceel xasan guure weliba uuse dhinaga kale sheegay in allah idilaka arag iyo oggeedo gooyasa sharciga la tiirsada doona islamarkaasna anjaro doono walgeedee laku gooyi doono guuraceel iyona deegaanada kale hoos gooyayaan
sidoo kale dhirta waxaan harsayna hadda waa geedo soo maa dhuxusha markuu ka hadlaya agaasimuhu geed qoyan geed qalalana sida badan dadku xidhan waa shidnaa geed qallalan oo geed qoyan lagu shidan maba la shidi karaba abrag dhuxley aha jirso meesha ma fadhiyaan geedaha qallalan markii la soo guro ee la tiiriyo qashinsaarkooda waxaa u noqdaa geed qoyanoo ama nagaara ama mataqaanaa geedaha yararka hordhulka ka baxu noqdaa xoolaho arga iyo ay daaqaan soo sax maa geedahaasay noqdaan batanba geed qalaalana laguma shidi kara geed qoyanna laguma shidi karaa deegaanka waa fahamteen soo maa waa la ogolyahay qof inta geedkaas qore ka soo jabsado inuu ilmaha raashinka ku karsado waa la ogolyahay laakiin barnaamijka dhuxul la yidhaah deegaanka mana laga shidi karo go'aanayna ka gaareen warqadahoodina waa haynaa weliba